أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة النisaa waxaan kasoo baxnay axkaam ku saabsanayd dadka munaafiqiinta iyo ummado markaa cahdi iyo oo gaalo ah oo cahdi iyo wax lamida kula jiray nebiga salى الlahu عalayhi wasalam iyo kuwa kuwa la xiriiro aayadihii usoo dambeeyey axkaamtaas baa ayay kasoo hadlay ayay kasoo hadlaayeen halkan alla subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa dilka mu'miniinta dhex mari karo dilkaas isagaa waxa ka waajibo iyo waxaa axkaam ee arrintaa ku saabsan tii hore marka waxay ahayd waqtuluuhum xayu faqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum iyo xaysu wajadtumuuhum iyo munaafiqiin iyo ummado kale gaala laga soo hadlayay halkani marka dilka ma dhici kartaa in muslim uu isdilo allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay middaasi inaynan habboonayn mu'min inuu qof mu'mina iska dilo ilaa markaasi laakiin waxaa dhaci waxaa dhici karto inuu dilo oo uu ku dilo gef iyo khata' aayadda hore macnahaasay tilmaamaysaa qatliga khata'a ah aayadda dambena waxay tilmaamaysaa qatliga camdiga ah kaska qofka uu wax u dilo ee labadaas ayaa qur-aanku ka waramay qofku markuu si kama ah wax u dilo oo aan kas ahayn iyo markuu kas wax u dilo sunnada mid saddexaad bay ku dartay nooc saddexaad oo ah waxa la yidhaha shibhu camdi dhinacna kaskiibuu kaga dhow yahay uu ka shabahaa dhinacna wuxuu ka shabahaa khata'a iyo kama-a midaana sunnada nebigaa ku dartay salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi dilkuna marka saddexdaas kama ma dhaafsiisna mana ka baxsana qaala tacaala alla wuxuu yidhi aayadda marka sababu nusuulkeeda dabcan sida ay mufasiriintu ay sheegaan cayaashu bnu abi rabiica ninkaabay kusoo deshay degtay shanigiisa niman bay marka waxay isku qabeen aano iyo dhibaato isaga markaa ay ku sameeyeen nimankii dhibaatada ku sameeyey qaar nin ka mida ayaa madiino soo galay isagoo islaamay cayaashna wuxuu u malaynaya gaalnimadiisii horeu ku ogaa awalna waxbaa kala dhex galay ninkiibuu markaa dilay isagoo marka u malaynayo inuusan mu'min ahayn aayadahan baa marka shanigaa kasoo degay marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin mu'min uma habboona umana dhab laha an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min inuu dilo ilaa khata'an laakin yaqtuluhu waa dilayaa khata'an gafuu ku dilayaa istithnaa marka waa munqatic istithnaa mutasila maaha ayb lianna istinaa mutasil haddii laga dhiga macnaha faasidaa soo baxayo macnaha faasidkana marka wuxuu noqon karaa qof mu'mina inuu qof mu'mina dilo maba dhacaysaba ilaa khada'an maahane ee dad badanoo dad kas u dilana waa aragnaa qur-aankiina been ma sheegayo macnaha marka waxay tahay istinaha ayaa wuxuu noqonayaa munqatic macnuhuna sidaan uu noqonayaa wamaa kaana limu'minin mu'min uma dhab laha umana habboona an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min inuu dilo ilaa khata'an laakin yaqtuluhu waa dilayaa khata'an gafu ku dilayaa oo sidaa yacni ma habboona hadday ka dhacdana gafu uga dhacaya dayib macnuhu marka arrintaa marka ma habboona waayo inuu sidaa yeelo ee ma dhici karta maaha way dhici kartaa dabcan waman qofkii qatala dilay mu'minan mu'min qofkii dilay khata'an gef dhexdiis ku dilay fa calayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed raqabada oo mu'minatin mu'minad ah iyo wadiyatun diyo diyada oo musallamatun tu la dhiibaya ah ilaa ahlihi ninkaa la dilay maqtuulka ehelkiisa loo dhiibayo ilaa an yasadaquu ilaa an yatasadaquu inay sadaqaysanayaan maahane oo ay iyaga markaa iska cafinayaan iyadoo dhan ama wax ka mid a fa in kaana haddii uu ahaaday ka la dilay min qowmin qolo hadduu ka ahaaday qolada oo caduwin cadow cad ah lakum idinka cadow idiin ah hadduu ka ahaaday wa huwa isaguna mu'minun mu'min uu yahay fataxriiru raqabatin facalaa qaatilihi ka dilay korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed mu'minatin oo mu'minada kafaaro bis wa in kaana haddii uu ahaaday min qowmin qolo hadduu ka ahaaday qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga miithaaqun ballan uu ahaaday fa calayhi korkiisa waxaa ah qofka wax dilay diyatun diyo diyada oo musallamatun tu la dhiibaayo ah ilaa ahlihi ka la dilay ehelkiisa loo dhiibaayo iyo wa taxriiru raqabatin luqun xoreynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah faman lam yajid qofkaan helaynin raqabadaas ama addoonta addoontaas aan helaynin fa calayhi korkiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilsoonkood mutataabicayni isxigxigto oo israacraacsan towbatan sidaa marka maxaa loo loo yeelay towbatan towba keenid darteed min allaahi towbatan towbo min allaahi ilaahi xaggiisa ka ahaata yacni towbad aqbal ayaa axkaamtan alla uu u jideeyey towbada oo min allaahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay oo kafaaradan iyo arrimahan oo dhan waa towba xag alla ka timid oo dadkii loogu naxariistay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid aada axwaasha khalqiga u yaqaano ku cilmi badan xakiiman oo falsan aayaddani marka axkaam aada u fara badan baa ku jirto ugu horeyn alla wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin mu'min uma habboona mana u aha an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min ilaa khata'an laakin yaqtuluhu khata'an buu ku dilaa in yacnii gacantu kaga dhacdo oo kama uu ku dilo sidaa unbaa isagoo mu'mina kas wax uma dilayo umana haboono inuu u dilo ayb uma haboono yacnii inuu kas wax u dilo sidaasay ka dhigan tahay waman qatala marka dilku saddex uu qeybsamaa camdi shibhu camdi iyo khata camdiga marka isaga daabitkiisu waxay tahay in la helo qasad qofkan inuu qofkan dilo waa u qasday ko ficilna waa la helay labo aaladda oo wax ku dilayna waa aalad inta badan qofka nafta ka jarayso ayb ficilna waa laga helay qofkiina waa u qasday waxa uu ku dhuftayna waa wax wax dilo xabad torrey bud waxa wax dilaya ama ha noqdo wax culayskiisa wax ku dilo ama ha noqdo wax durid oo qofka ka dhexbaxaya wax ku dilo mar haddii waxa uu wax ku dilay ay yihiin wax sida qaalibkaa wax dilo qasadkiina laga helay ficilkiina laga helay ninkaa dilkiisu waa camdi kas buu wax u dilay aayadda soo socday ayuuna ku imaan doonaa isaga xaalkiisa ninka marka sidaa wax u dilo marka ugu horeysa waxaa ku waajibayo qisaas haddii ninka uu dilay iyo isaga kafaa-a ay ka dhexayso oo yacni ay isku kuf yihiin kafaaradana waxaa laga fiirinayaa diinta ninka uu dilay waa muslim waa isku kuf waa xor xagga diinta iyo xornimada waa iskaga mid qisaastii marka waa waajibaysaa ayb markaa ugu horeysa marka ninkaas isaga qisaas baa ku waajibayso ama qawad luquntiisa marka inuu keeno dadkaa marka awliyaa udami hadday doortaan in la dilo waa loo dila ayb qisaastaas baa waajibayso qisaasta marka beddelkeeda waxa uu yahay diyo qisaastaa asala qatliga camdiga asalkiisa waa qisaas diyaduna beddel bay ka tahay qisaasta oo haddii marka qisaastu iyaga ay iska daayaan beddelkeeda waa qaadan karaan diyo waay marka diyadaas marka isaga ka waajibaysana waxaa la yidhaha diyatun muqalladatun diyada muqalladadaana saddex dhinac bay ka adag tahay dhinaca koowaadi waxa ay tahay qofka maalkiisay ku waajibeen ninka wax dilay qaraabo iyo qabiil midna waajib kuma ah hadday kaalmeynayaan waa baab kale ayb arrintaa marka qodobkaas waa usoo noqonaya dilka marka diyadu isaga maalkiisay ku waajibay qaatilka kow dhinaca waa ka adag tahay dhinaca labaadoy ka adag tahayna markaas ayuu tirinayaa oo waqti la siin maayo laga sugaa ma jirayso waa loo xaraashayaa xoolihiisa la xaraashaya haddii wax kale la waayo ayib dhinaca waa ka adag tahay dhinac saddexaadna way ka adag tahay oo waxa ay tahay ninkani isaga waxa uu bixinayo diyadiisa qadarka uu dhiibayo qadar adag waay oo waxyaabaha uu bixinaya boqolka neefoo geela ah ee diyada lag uu ku bixinayaa afartan waa inay saddex qeyb baa loo qeybinayaa afartan riman iyo soddon shan jir ah shangalo ah iyo soddon afar sano gashay macnaha marka waxay tahay sad soddon saddex saddex sanay dhammaysatay sanad afaraaday guda madaxa gasha gashteen soddonna afar sanay dhammaysteen sanad shanaad bay madaxa geliyeen afartanna waa inay riman yihiin arbacuuna fi butuunihaa awlaaduha saddexdaas jaanib bay aad uga adag tahay diyada camdiga ninka kas wax u dilay diyadiisu saddexdaa dhinac waa ka adag tahay ayb haddii marka isaga qisaastii laga daayana intaas baa ku waajibayso oo diyada marka muqalladada ah ayb waxaa kaloo ku waajibayo kafaaro kafaarada marka macne waxa ay tahay mid aayadana ay tilmaantay waaye qofkii kama wax u dila haddii kafaaro lagu yeeshay ee kan kas wax u dilay min baabi owlaa waa isagana kafaarada marka waa xaqi alle subxaanahu wa tacaala addoon buu xoreynayaa addoon haddii la waayana laba bil oo isku xigtou soomayaa laba bil oo isku xigtou afka ka jarayaa maalin ounan u dhexaysiineynin ayb haddii marka uu jirado culamada qaar ka mida waa soo bilaabaa bay leeyihiin ahlu cilmiga qaar imaam maalik iyo oo kalena jiradu wax isagu keensaday maahane waxama bilaabayay dhahayaan hadday kasoo dhex gasho ciid iyo wax lamida waa soo bilaabayaa leanna isagu waa ka bede waa ka wareejin karaa ciidda oo waqtiga uu soonku bilaabaya isaga khiyaar u leh waa xisaabtamayaa marka inay ciid kusoo aadi karto iyo in kale wuu garan karaa waa inuu ka leexiyaa hadduu intuu konton iyo sideed maalmood soomay maalin ciida uga timid maanic sharci baa meeshan taagan la dhihi maayo leanna biikhtiyaarihi buu sidaan ku yeelay isaga naa haweenta laakiin xaa-id hadday noqoto waa laga dhaafay iyada oo tataabucii waa sii wadaysaa ma soo bilaabayso leanna xaydku waa maanic sharciya allana uu ku qoray aynana ka baaqsan karin ayb kafaarada marka iyadu sidaas waay haddii soonkii la awoodi waayo idcaam ma bixinayaa shaafici laba qowl buu leeyahay qowlka xooga badan ee jadiidka waxaa weeyaan maya waxba loo bedeli maayo leanna kafaaro waayo waxaan mana la sheegin oo aayaddani qatliga gaarka ah waxay ku gaabsatay fa siyaamu shahrayni mutataabicayni bis idcaam lama sheegin ayb sidaasuu dhahaya intaa marka qofka marka dilka kas wax u dilay inta ka laazimaysa diyadii isaga ha bixiyaa la yidhi qabiilada inay bixiyaan ka waran haddii ninkaasi towbad keenay ee dariiqadaas marka macsidaa uu ka towbad keenay la ogaaday in dariiqiisu toosan yahay markaas inay kaalmeeyaan oy ka bixiyaan qof muslim oo dayn loo haysto waaye way bannaan tahay waana yeeli karaan hal laakiin ma wanaagsana mana bannaanaanayso nacam ninkii wadduu taagan yahay waa mooryaan ama dadku iska dilaa ma mar walbo qabiilkuna waa ka bixiyaa diyadu middaasi walaa tacaawanuu cala alitmi waalcudwaan waa ninkii ka qeyb qaataana aathim dembiile ah waa nacam leanna wuxuu ka shaqaynayaa dilka muslimkau fududayna nacam qabiiladu marka inay shafka u tumaan maaha ninkan haddii dayn loo haysto ama isfuro ama sidii la rabaa lagu yeelo waa marka yacni si sharciya loo hadlayo qaanuunkan marka annaga aan caadaysanay kuma jira kii wax laga dilayna gardarro u socdaa oo nin kaluu dila kan wax dilay xaqaagii waa kanaa ninka ninka kaa dilay ka oofso ma rabo nin kaluu ujeedaa isagana waxaasi marka wax uun waxaa weeyaan saraamo iyo adayg uba ad adayg u baahan waayo in lagu la zuuliyo taa annagu ka hadli mayne waxaan ka hadlaynaa waxay tahay markuu xaalku caadiga yahay iyadu ma banaana qofku in loogu kaalmeeyo inuu dad kale sii dilo ayb waana barnaamij hadhow qofka ninkii sidaas sameeyo kusoo noqonayo wa ee qofka kama ah wax u dila marka di dilka noociisa labaad waxaa weeyaan waa qatlu khata'in khata marka waxaa laga suureeyaa qasadaan jirin aalad wax disho ninkan waa isticmaalay laakiin qasduhu ma ahayn ninkan inuu ku dhufto oo maalan waxay ku mithaaliyaan waxba ugaarsi buu sameynayey qof uu xaq ugu leeyahay inuu inuu yacni dilo ayuu dilanayey nin kalaa meesha uga soo baxay xabadii baa ku dhacday ugaar buu ugaaranayey ninbaa waxbaa soo galay meesha xabadii baa kaga dhacday waa khata qasad ma jiro laakiin waxaa jiro aaladda wax lagu dilay wax waa dishaa dilka noocaa ku dhacana waa midka aayaddan ay ka warramayso isagana waxaa ka waajibayo diyo iyo kafaaro labadaas baa ka waajibaysa addiyatu waalkafaaratu maxaa maqan marka meeshaa ka maqan qisaas ma leh marba haddii dilku ou kama yahay ninkaa luquntiisa lama haysto oo in qisaas marka loo dilo tiirka la keenaa ma ah xaq looguma laha keliya waxaa lagu yeelanayaa waa diyo di iyo kafaaro diyadu marka waxay tahay waa mukhamasa diyadiisu isagu waa mukhafafa waa la fududeeyey sida loo fududeeyeyna saddex dhinac waay waxaa laga fududeeyey marka hore geela uu ku diyeynayo diyada uu ku bixinayaa kii hore waa ka fudud yahay oo markaa waxaa weeyaan mukhamaso weeyaanoo shan qeyb baa loo qaybina shantaa qeybna marka waxay noqonaysaa labaatan nirgood oo hal sano dhammaystay sanad labaad galay labaatan iyaga markaa nirig oo sanadkii labaad dhammaysteen mid saddexaad galeen labaatan qurbac oo iyagu markaa yacnii sanadkii labaad dhammaysteen saddexaad galeen halkaa waxaan ku haynaa lixdan labaatan iyaga markaa saddex dhammaystoo sanad afaraad galay iyo labaatan sanad afaraad dhamaysteen oo sanad shanaad galeen isaga marka siddeetanna waa dhadig labaatanna waa lab saasaa ku jirta wax laba sano jiro iyo wax saddex sano jirana waa ku jiraan ayb dhinaca waa ka khafiif waxaa kale ay khafiif ka tahay xilliga xaalla maaha iyada waa mu-ajala saddex sano ayaa la sugayaa saddex meelood meelna sanadaa la bixinayaa saddex meelood meel sanadka labaad saddex meelood meelna sanada saddexaad ayaa la bixinaya ayb waxaa kaloo iyadana marka dhinaca waa ka fududdahay waxaa kale ka fududdahay ninka isaga ku waajibi maysa waxay ku waajibaysaa caaqiladiisa qaraabadiisaa bixinaya waajibayna ku tahay kama leexleexan karaan ninka uu dadka qolada laga dilay qofkana ninkaas isaga kuma dhegi karaan mar haddii loo xukumo caaqilada unbay saaran tahay bes iyagaa wax looga qaadaya isaga marka inuu bixiyaa weliba waajib kuma aha aabihiisna waajib kuma aha inuu bixiyo casabada baa bixinaysa marka nacam ilma adeeradiis iyo ilmihiisuna farac iyo asalkiisa ma bixinayo diyadan marka hadday iyagu ku tabarucayaan waa baab kale laakiin waajib kuma aha casabada unbay waajib ku noqonaysaa yaa qaadanaya marka diyadii qabiilaa baxshay ee qabiil kale maa la wareegaya diyada marka maya dadkii wax laga dilay baa farta jeebka loogu shubaa nacam iyagaa la tegaayo diyada waa la dhaxlaa ninkaa dhintay diyadiisa waa la dhaxlayaa waxaa dhaxlaaya dadkii iska lahaa waxaa laga yaabaa odayaalku inay yidhaahdaan in qabiilo laga qaado markee marka la helana aan afka loo saarin qabiilada arrintaa maxay noqonay marka arrintaasi waxaa weeyaan jawr ma aha sharciguna jawr kama imaanayo ayb ninkan adiga laftaada qabiilada ka mida haddaad wax disho xaqaas waa leedahay ninkan keligiis ma leh adiga markay culaysku ku saaran yahay maxaa u fiirine fudaydka maa fiirisi waa arrin marka takaaful ijtimaaci ah waydiyada sidaa layskula bixiyo ninka qabiilu ka tirsan yahay waa inay wax ka bixiyaan isaguna markiisa waa laga qaadaa kan hadda laga bixiyey haddii dil kale ou dhaco markiisa keenaa la leeyahay isaguna waa inuu dhiibaa marka waajibayna arrintaas tahay ayb istidraadan waxaa fiican in lagu dara mararka qaar diyada ururinteeda waqti iyo qara iyo waxay u baahataa iyo dhaqdhaqaaq iyo wax in lagu raadiyo markaasoo kale marka qofku haddii dadka doonaya diyada ujro ay qaataan oo ay dadka waaweyn ee qaangaarka ee xoolaha iskale oo kale ay la heshiiyaan ay yidhaahdaan diyadii baan idiin keenaynaa annaga intaasaan soconaynaa qarashaan nagu soconayo iyaga marka haddii la siiyo ujradooda iyagana waxaa laga rabaa hal shay inaysan kasoo tegin oo diyadaasa nacam leanna waa shaqaysanayaan markuu shaqaynaayo manfacadii ijaarka lagu siiyey waa inuu dham si dhammaystiran u keenaa isagana diyadaas marka iyada xaalkeedu sidaas waayo waxaa soo haray marka shibhu camdiga kafaara diyat lkhada kafaarana waa ka waajibtaa kafaarada camdiga iskala mid yihiin ayb kafaaradu marka maalka ninka jaaniga ee jinaayada geystay isaga maalkiisaa laga qaada maaha yacni kafaaradu qabiilo laguma laha ogow kafaaradu maal bay noqon kartaayo addoon oo kale haddii in lasoo gadoo la xoreeyo ay noqoto maalka ninka qaatilkaa laga rabaa si kasta u yahay oo qabiiladii loo doonan maayo kaale diyadii waa bixiseen kafaaradiina keena ma la dhahayo ayb qeybka saddexaad markaama nooca saddexaad waxaa la yidhaha shibhu camdi shibhu camdiguna dhinac camdi buu ka shabahaa shibhu camdiga daabitkiisu waxaa weeyaan aalad aan wax dilinba wax ku dilay laakiin qasadaa jiro ninkan bicaynihibu inuu dhibo u qasday laakiin waxa uu ku dhuftay waxba ma dilaan waxba ma dilaan marka ul yaroo dhangada ayuu ku dhuftay maalan dharbaaxuu ku dhuftay waa iska dhintay ninkii waqtigiisii baa yimid ficil ninkanina waa jiraa qasadna waa jiraa laakiin bimaa laa ya bimaa laa yaqtulu qaaliban ayuu wax ku dilay ayb marka saas oo kale ay tahay waa shibhu camdi sunnadaa sheegtay sidaana waxaa loo yeelay dhiigga iyo dilka mas'aladiisaa la weyneyna ninkan waxaa wax ku dilay waxma dilaan iyo waqtigiisaa galay ha iska taga iyo may gacantaada dadka inaad ka reebataa la rabaa waxba aysan waxba inaadan sababsanin baa yaa la rabaa shibhu camdiga marka isaga diyadiisu waa diyatulcamdi oo kale laakiin cala alcaaqilati waay caaqiladay saaran tahay qabiiladaa dhiibayso oo ninkan isaga lagama rabo qabiiladiisaa bixinayso laakiin waa sidii athlaath waay waa sidii aan ku sheegnay diyatulcamdiga waana muajala diyatulcamdigu hadday ahayd xaalka laakiin midani saddex sano ayaa laga sugaa iyagana qabiiladaana dhiibayaan keliya waxay ka adag tahay waxa la bixinayo maalkaas kafaarana waa laga rabaa diyadu marka mararka qaar waxay gashaa oo kale waxyaabaha diyada keeni karaa mar waxay noqon kartaa naf la gooyey marna waxay noqon kartaa xubin la gooyey naftii qofka lagama goynin laakiin xubinaa laga jaray xubintaa iyadana marka diyadeeda ayuu bixinayaa iyadana waxaa loo kala qaadayaa sidan oo kale camdi iyo khata iyo shibhu camdi waxa hadba waxay ahayd dhinacaasna marka waxaa weeyaan gacan uu gooyey waa konton labadii gacan buu jaray waa boqol labadii gacmood iyo labadii lugood buu jaray waa laba diyo oo kaamila wahaakadaa w ay badan karaan marka diyadu hadda marka naf la gooyey ishaaqu ruuxin iyo waxaan sheegnay iyo cudwi ama xubin in la la qaado oo la gooyo ta saddexaad waxa ay tahay isaalatu manfacatin ninkan waxba lagama gooynin mana dhimanin laakiin xubintan shaqadii ay uqabanayday ay u qabanaysaa baaba-day waxbuu ku shubay indhihii baa dam waxba ma arkaayeen indhihii waa taagan yihiin laakiin waxba uma jeedo ishii lama fujinin diyaa waajibaysa iyadana marka saddexdaas waa manaafic la baab la tagsiiyey iyo xubin la jaray iyo naf la gooyey meelahaasay ku imaanayaan habka qofku hadda waxaan sheegnay khada iyo shibhu camdi iyo waxyaabahaas mararka qaarna dilku wuxuu ku imaadaa ama xubinta la gooynaayo bilmubaasharati mararka qaarna bisabab mubaashara waxay tahay isagaaba la baashiray gacantiisuu ku dilay bisababna waxay tahay gacantiisii kuma dilin laakiin sababtiisa u dhintay sababtaas marka iyadana wax waa loo dilaa maalan waa ku markhaati furay markhaati beenaalow ku furay markhaatidiiba waxaa ka dhashay ninkan in la toogto isagaa dilay sow maaha marka sabab u ahaa waa la ictibaarinaa iyagana asbaabta ayb mubaasharaya marka sabab baa la yidhaha furuucda waxay kusii daraan waxa la yidhaha shardi madhabta marka shaafici saddexdaas ay uqeybiyaan muba mubaashara sabab iyo shardi faahfaahinteeda hadda kutubaha axkaamta iska leh laakiin un in wax laga ogaado taas unbaa muhiima ayb qofku haddii uu koox hadday isla disho hal qof waa loo wada qisaasa diyadana sidaas oo kale marka hadday qisaastu ay ka taganaatana diyadii marka nin walbaa waa loo wasaca ayb oo cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyey low tamaalaa ahlu sancaa nin baa la dilay si kama waxaa loo dilay gaadmaah markaasuu yidhi jamaaca sidaas yeeshay intiiba hala dila buu yidhi markaasay dadku yaabeen markaasuu yihi reer sanc oo dhan low tamaalaa ahlu sancaa calaa qatlihi hadday kulligood wadaagi lahaayeen ninkan dilkiisa cunugan yarkaa waa u dili lahaa marka tuqtalu ljamaacatu bilwaaxidi ayb laakiin hadduu mid sabab noqdo midna ou noqdo mubaashir ka waran mubaashirkaa la dilaa qisaastu mubaashirkay feerinay markaas nacam kii sababta waxyeelayna tacziir iyo waxaas u yeelana nacam saas waa madhabta alimaamu shaafici nacam ayb qeybuhu marka sidaas iyay noqonayaan qatliga sida uu saddexdaa ugu qeybsamaa xubin iyo talfinteeduna saddexdaa un ay u noqonayaan ee hadhowna marka diyada sidii unbaa la yeelaa boqol kiiba afartan haddii camdi uu yahay xoolihii markaas la xukumo boqol kiiba afartan waxay noqonayaan khalifaad kuwa riman boqol kiiba soddon waxay noqonayaan kuwo afar jir ah boqol kiiba soddon shan jir ah wahaa kada ayb marka dilka anwaacdiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqo waxyaabaha ugu waaweyn ama in laga ogaadaa ay tahay waxyaabahaas waay asal marka diyada geelaa lagu bixiyaa haddii marka geel aan la haynin bedelkiisa geel geeli baa la qiimeyna shaafici sidaasuu leeyahay geelaas marka qiimihii oo lacaga buu bixinaa qofka ayb bacdi ilaathaarna waxay leeyihiin maya kun dinaar ayuu dhiibayaa kun dinaar marka waa afar afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahaba waa afar kiilo iyo rubuc afar kiilo iyo rubac dahab ah lacagteeduu dhiibayaa qofka sidaana marka waa la wariyey ee haweenka iyaga diyadooda waa nisfu diyati rajul haween baa la dilay xagga diyada waa nis waana arrintaa bil ijmaac saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iskuma aynan khilaafin ayb nin marka qof gadaal ka yimid oo marka war ka keen keeno oo yacni ka hadlaayo min zubaalati afkaarihi wax ictibaaro uu leeyahay male isaga marka ijmaacaas baa marka la qabsanayaa qofkii khilaafana ijmaacii buu khilaafay ee xaalkiisuna waa daran yahay gaaladu ayagu see loo diyeynayaa gaaladu hadday yihiin gaalo cahdi ku jiraan ama dhimi haddii la dilo diyo waa leeyahay sida aayaddan ay tilmaantay qisaas male laakiin qof muslima gaal loo qisaasi maayo diyada la bixinayaa maxay dhammaanaysaa shaafici wuxuu leeyahay kitaabiga diyadiisu waa thuluthu diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa saddex marka loo qaybiya qeyb waayo ayay noqonaysaa kitaabiga bacdil aimana waxay ku tageen nis in la gaarsiinayo aduu labadaas qowl baa layskugu khilaafsan yahay ayb majuusiga diyadiisa isaguna yacni waxaa weeyaan cushur oo diyat lmuslim ayb marka meelahaasoo kale u noqonayaa marka akhumus diyaan ujeedaa khumusu diyati lmuslim diyatulmuslim marka waa boqol boqol markaad shan uqaybiso maxay noqonayaan marka waa labaatan labaatankaas marka leeyahay majuusi haddii uu yahay fakhumus diya wey marka cumar ayaa laga wariyey sidaas ilmaha yaryarkii caloosha ku jira diyadooda iyaguna waxaa ka waajibaysa waxa la yidhaha qura quradu waa addoon hadda addoon laguma dhaqmo addoonkii marka culimadii marka waxay ku qiyaaseen cushru diyati ummihi waay hooyadii diyadeeda toban marka loo qaybiyo meel ayaa cunuga lagaga diyeynaa hooyadu waa konton konton markaad u qaybiso toban meeqaa soo baxayso shan haween marka haddii nabar lagu dhufto uur leh ilmihii ay soo tuurto iyagoo meydana ay soo baxaan iyagoo meyd a markay soo baxaan waxaa laga qaadayaa marka qofkaasi diye ahaan oo u bixinayaa shan halaad cunugaa janiinkaas caloosha ku jiro ee marka isagoo meyd ah soo baxay isagoo nool hadduu soo baxo ka waran marka waa soo baxay isagoo nool waa raftay waa dhintay jugtii iyo nabarkii waxyaabahaas u dhintay marba hadduu nolol kusoo baxay gadaalow ka dhintay diya kaamilo ah la bixina markaas qof nool diyadiisa hadduu wiil yahayna boqol gabar hadday tahayna konton diyatuljaniinna marka iyada xaalkeedu sidaas waay ayb waxaa kaloo diyaadka iyo baabkan marka intaanan ka bixin ku jiro dhaawacyada laysgaarsiiya daqarada daqaradu marka inay madaxa ku dhacaan iyo inay jirka intiisa kale ku dhacaan nabar marka madaxa ku dhacay isaga waa anwaac badan yahay aada buu u badan yahay marka ilaa toban meelahaasaa la gaarsiiyaa iyada qisaas ma galo oo jug qofkii lagu dhuftay qisaasteed lama samey karo leanna inta aada adiga ku dhufanaysid lama qiyaasi karo ilaa muudixada maahani ninkan nabaruu ku dhuftay laftii baa cadda ayuu caddeeyey laftii waa dilaacday laftii baa ayuu caddeeyey muudixada iyada marka qisaas waa gashaa sida loo qisaasayana waxay tahay meeshii iyo qadarkiibaa inta la taakeeyo la cabiro intaasoo kalea marka la hoolaya oo ilaa markaa maqaarka ee meeshaas marka uu soo baxo jirkii markaa uu caddeeyo ayb muudixadaas dhis ayaa qisaas leh waxyaabahan kale suuratulmaa-idaan ugu tegaynaa il hadduu rido in laga ridayo haddii uu rido dheg iyo haddii yani waxaan ujeedaa dheg uu gooyo iyo haddii ilig uu rido iyo waxyaabahaas waa imaan doonaan iyagana waxyaabaha kale marka kuwa kale iyagu qisaas ma galaan taqaadiirna waa leeyihiin muudixada haashimada iyo baadicada iyo ilaa marka yacni ma'muuma waxyaaba faraba noocyo magacyo badan bay leeyihiin fiqiga furuucdiisa yaa iska leh lagu ogaadaa jirkan kale isaga nabarka ku dhaco keliya waxaa laga diyeeyaa oo diyadiisu ay yani arshi muqadara waxaa leh jaa-ifada jaa-ifa waxaa la yidhaha nabar kasta oo gudaha galo toorey baa lagu dhuftay xabad baa lagu dhuftay laga bilaabo dhuuntaas ilaa iyo kaadi haysta qaska intaas marka wixii gudaha u galo ama gadaal ha kasoo galeen ama horay ha ahaadeene jaa-ifaa la yidhaha toorey baa la geliyey calooshaa laga geliyey waa jaa-ifa hal meel markuu saa uga geliyey waa thuluthu diya ma sahlana xabadow ku dhuftay calooshay gashay geliddaa ay gashay waa thuluthu diya soddon iyo saddex halaad iyo hal qiimaheed saddex loosii qeybiyey ad waxyaabaha weyn haddii marka xabadda uu horeynto uga dhufto gadaalna ay ka baxdo laba jaa-ifo weyn meelna waa ka gashay laba meeluu duleeliyey labadaa meeluu duleeliyey waa loo xisaaba marka saddex meel hadday duleelisana saddex jaa-ifay noqonayna wahaakada na jaa-ifada iyada xukunkeedu iyaduna waa sidaas inta ugu yar yacni nabarka ugu yaree qofka daamiye haddii lagu sameeyo ee uu dacwoodo waxbau yeelana orod iska tag ma jirta marka gacantaada qof hadda ha ku taagin waxaanan aragnay haddii diyada sida saxdaa lagu saleeyo dadku inay aada iyo aada uga digtoonaanayaan gacanka hadalkan tirada badan ayb ayb jaa-ifadaas iyo xaalkeedu iyadana sidaas weeyaan marka alla wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin mu'min uma dhab laha oo uma habboona an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min inuu dilo ilaa khaطa'an lakin yaqtuluhu khaطa'an ayuu ku dilayaa waman qatala qofkii dilo mu'minan mu'min qofkii dilo khaطa'an u dilo kama facalayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah meeshaan marka waa la qeyday waa inuu marka addoon xoreeyo addoonkuna mu'min inuu yahay inuu qaan gaara gaaro shardi maaha midaan qaan gaarin laakiin hooyadii aabihii muslim yihiin waa la xugun hooyadai aabbahu la xugun yahay waa ku gudmaa wadiyatun iyo diyo ayaa korkiisa diyada oo musallamatun loo sallimayo loo dhiibayo ilaa ahlihi ilaa ahli lmaqtuul ninkii la dilay ehelkiisa loo dhiibayo diyada marka waa la dhexlaa dadkii isaga marka dhexalkiisa lahaa ayaa diyada iska leho la siinaya marka arrin baa jira marka aada dadka wareer badanna u ka imaada mararka qaar marka qofka uu camdi wax u dilo dadka dhiiggaas iskale ninkaa la dilay dadkiisa waxay leeyihiin inay ama qisaastaan ama cafiyaan mararka qaar baa dadka ninkan dhiiggiisa iskale ilmo yaryar waayo ilmo yaryar cafiskooda lama tixgeli karo dad waaweyn iyo dad yaryaray isugu jiraan see la yeelaa markaas meeshaanna ninkan dhiiggiisa ilmahan xaqay ku leeyihiin saami bay ku leeyihiin markaasoo kale marka aimada laba qowl baa jirto ima yacni khulafaa uraashidiin qaarkood waxay xukumeen dadka waaweyn go-aanka waa gaari karaan oo hadday yihaahdaan waa qisaasanaynaa waa la qisaasa kuwan yaryarkaa la sugi maayo sidaasna marka waxaan filayaa cuhmaan iyo cali inay xukumeen waan xukun sax ah w ayb weliba anagoo kale weliba aad kaasaa daruuri noo leanna meel lagu haayo maba helaynaba qofkan ayb bacdi la-ima oo shaafici ka mid yahayna waxay leeyihiin qofkaas kan ugu yar ilaa uu ka qaan gaaro waa la sugaa haddii qof maqan yahay ou jiraana ilaa warkiisa la helo waa la sugayaa leanna waxaan waa ka dhexeeya sidaas uu leeyahay iyada lafteeda marka ahar waxaa weeyaan un saxaabada qaarkood laga soo guurinayo marka meeshaas marka la joogo laakiin wuxuu shardinayaa ninkaas waa inuu xabisnaado intaas gacan ku dhiiglaha ninka wax dilay waa inuu xabsi ku jiraa xataa kafaalatulbadan lagama sameynayo nin hadduu yidhaahna ninkan damiinka oo keenaya ma laga yeelayn halahaas xabsigaasu ku jiraa innaga marka ma hayna hadda cunug waxaa laga tegay maalan hal jir ah afar iyo toban sano hadda dhiman ma kula tahay dadkan inay qof haynayaan xabsi ku haynayaan haddaa inta laga sii deeyo cararaan marka muna taasi marka munaasib maba noqonaysaba leanna maba hayna awoodeedaba awooddii uu fiqigu ku xiray oo culimmadaani ay ku xireen ninkaa in la hayo oo la xabiso ah yaa annaga naga maqan wadaadada qaar marka mararka qaar madaxaa laysla galaa masaladaasaa la keenayaa war ninkan dadkani waa dilo karaan may may may ilaa kan uu qaan gaaro minhaajka saasaa ku taalo uu leeyahay dayib minhaajka waxaa kaloo ku taalo in la xabiso ninkan adiga ma keenay ma xabisi karta xabsi meel ma ku haysataa maya ka daa marka asxaabtaas khulafaa uraashidiin xukunkay xukumeen kaaga adiga mar xukun jowr a maaha xukun qaldanna maaha khulafaa uraashidiintaa ay xukumeen marka haddii xabsi jirana haddii lagu dhaqmo dhib male qowlkaas marka haddii ninkan la haynayo xabsi cadli dad cadaalad ku sifaysan ayay hayn karaan ha fain kaana haddii markaa wuxuu yidhi facalayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed mu'minatin mu'minad ah iyo wadiyatun diyo diyada oo musallamatun la dhiibayo ilaa ahlihi ehelkiisa loo dhiibayo ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan maahani markaana waa inay sadaqada ahal u yihiin dabcan ilmo yaryar ma sadaqaysan karaan waxba ay ayb diyadaa marka hadhow waa la dhaxlayaa dadkaasaa iska leh hal qof hadduu cafiyana toban ay tiraahdo waa qisaasanaynaana ma la qisaasayo ninkaa bis hal qof hadduu cafiyey qisaas waa u dhammaatay fa in kaana haddii uu yahay ka la dilay min qowmin qolo xaggood hadduu ka ahaaday qolada oo caduwin lakum idinka idiin cadow ah walxaal huwa ka la dilayna mu'minun uu yahay meeshaan marka laba tafsiir baa ku jirto mid wuxuu leeyahay ninku isaga waa la dilay waa mu'min laakiin dhul gaalo xarbiyiin ah buu dhex joogay isaga markaa yacnii gaal baa loo malaynayay ama dadkaas baa loo malaynayay inuu la mid yahay qof muslim baa sidaas ud- ugu dilay waxaana soo baxday inuu mu'min yahay ninkii ninkii inuu mu'min yahay baana soo baxday markaas oo kale marka maxay noqonay xaalkiisu waa middaan marka fa in kaana min qowmin caduwin lakum ta looga hadlayo kafaaro bis baa ku waajibaysa ninkii dilay kafaaraa ku waajibaysa marka la yidhi qisaasna ma waajibayo diyana ma waajibaysa waana leanna ninkaa isagaa tacdiyey gaalo xarbiyiina isagaa dhex degan in markaa la fahmi waayo ama yacnii waxaas intaas cuquubaa looga dhigay isagana diyana laga bixin maayo qisaasna ma yeelanayo laakiin kafaaro xaqi alla waa la gudana fain kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa mu'minun saas way ninka la dilay waa mu'min qoom dagaal lagula jiro oo gaalo xarbiyiinoo ku dhex jiraa sidaasaa lagu dilay dabcan marka ee qofkaasi waxaa ka waajibaya un shanigiisa kafaara bis ilaa haddaan diyo lama sheegin meeshaan tafsiirka labaad wuxuu leeyahay ee fa in kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa mu'minun waxay tahay ninkan waa mu'min isaga gaalana hadda ma dhex joogo xarbiyiin ah waa la dilay dhiiggiisa yaa yeelanayo gaa dhiiggiisa dadka qaraabada la-ah ee dhiiggiisa yeelan lahaa waa gaalo ha ahaadan gaale weliba muslinkay dagaal kula jiraan diyo maa loogu daraa marka may la siin maayo haddii la siiyo muslinkay kula dagaalamayaan marka ninkaa ninkii qaatilkiisu ha kafaaro guto bis ilaa diyada haddii gaaladan la siiyo cadowna ay yihiin xarbi iyo dagaal ay ku jiraan muslinka unbay ku dhibaateynayaan la siin maayo markaas labadaas tafsiir baa meeshan ku jirta marka fa in kaana haddii uu ahaaday min qowmin qolo qolada oo caduwin cadow idin ah lakum idinka walxaal huwa ninka la dilay maqtuulkuna mu'minun uu yahay fa taxriiru raqabatin facalaa qaatilihi ninka dilay korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed mu'minatin mu'minad ah bis wain kaana haddii uu ahaaday min qowmin qolo beynakum idinka uu ka ahaaday qolo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun ballan ay ahaatay dad idinka iyo iyaga heshiis aada ku wada jirtaan haddii ninkani isagii waa mu'min isagii yacni waxaan ujeedaa mu'min lama dhihine isagiiba waa gaal laakiin wuxuu ka dhashay dad xarbiyiin aan ahayn isagiina xarbi kuma jirin waa dimi muslimkuu ku hoos noolaa cahdiya ballan buu ku yimid ama qolo heshiis muslimka kala dhexeeyey ayuu ka mid ahaa waa lagu qaldamay waa la dilay ninkaa marka diyo waa in laga bixiyaa gaal isagoo ah diyadiisu laakiin waa sheegnay hadduu yahuudi iyo nasraani yahayna waa thuluthu diyati lmuslim ayb haddii kale oo uu yahay marka yacni majuusi iyo wax lamidana waa khumusu diya ayuu yeelanaa isaga marka hadba diinkiisu wuxuu yahay baa diyadiisa lagu salaynayaa dadkiisaana la la siina leanna iyagu hadda dagaal kulama jiraan muslimiintu ee in la dilaana ninkaani qaladay ahayd wain kaana haddii uu ahaaday min qowmin qolo qolada oo beynakum dhexdiina iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun ou ahaaday ballan fadiyatun facalaa qaatilihi ka dilay korkiisa waxaa ah ama caaqilada diyatun diyo diyada oo musallamatun la dhiibaayo ilaa ahlihi ehelkiisa la siinayo caaqiladii marka ninkan qaraabadiisa diyay siinayaan qoladaas yacnii ninkan muslimkee wax dilay diyaa laga bixinaa gaalkaas uu dilay baana diyada ahaan dilkaabaa diyada laga loo bixina dadkan la siinayana waa dadkiisii isaga dhiiggiisa dhexli lahaa cadow iyo xarbiyiin iyagu ma aha iyo wa taxriiru raqabatin luqun xoreynteed baa korkooda mu'minatin oo mu'minad ah addoon inuu xoreeyo faman lam yajid qofkaan helin addoon ee kafaaradaasi waa waayeba addoon waxuu ku gatana ma haysto mana heli karaba ama lamaba haayaba addoomo maba jiraanba qofkaan helaynin fa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda korkiisa ahaaday mutataabicayni israacraacsan towbatan min allaahi alla marka sidaabuu yeelay wuxuuna u yeelay towbatan towbo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo addoommadiisa uu kusoo noqonayo darteed ayb ama tawbatan taa'iban xaal uu yahay mid tawbatan dheh ahay yacnii xukunkan buu alla jideeyey oo sidan buu yeelay wax u kala dhigdhigay tawbatan kusoo noqosho addoommadiisa oo kusoo noqonayo ka towbad aqbalayo towbadoo minallaahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay darteed wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan axwaasha addoommadiisa ku cilmi badan xakiiman falsan oo xugun walbaa booskii uu lahaa dhigayo camdigii marka isaguna waa kan waman qofkii yaqtul dilo mu'minan mu'min qofkii dilo mutacamidan kas u dilo camdiga daabitkiisana waa sheegnay ficilaa laga helay qasad baa laga helay wax wax lagu dilana waa ku dilay fajazaa'uhu ninkaa abaalmarintiisa jahanamu waaye waa jahanamo waay khaalidan xaal uu yahay midkii waaraya fiihaa jahanamada ku waaraya dhexdeeda waqadiba allaahu alla waa u carooday caleyhi korkiisa waa u carooday walacanahu ilaahay waa lacnadoo naxariistiisuu ka fogeeyey wa acadda lahu wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo cadiiman weynin badan buu u diyaariyey ayb kana marka waa dilka camdiga ahaa dilka camdiga isaga xukunkiisa unbaa la sheegay aakhiro iyo aayatiin xumadiisa ayb aayaddan marka ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray daahirka aayaddan buu ku tegay ee ninka wax dilaana towba male buu dhihi jiray markii la yidhaha ilaahay sowma dhihin waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaabu yowma alqiyaamati wayaklud fiihi muhana ilaa man taaba sow lama dhihina l markaasuu wuxuu yidhi middaanaad dambeysay yii mar mar wuxuu yidhi aayaddan nisaa ku jirta ayaa taas ka dambeysay mar kalena wuxuu yidhi aayaddaasi waxay ka waramaysaa gaaladii quraysh ninkii gaalnimadiisa wax kusoo dilay iyo yacni zino kusoo sameeyey iyo oo dabadeed islaamay islaamka baal cusuba u furayaa kaas aayaddanina waxay tilmaamaysaa nin muslim ah faraa-isha yaqaano axkaamtii gartay markuu axkaamtii gartay laasimsaday wax fahmay ninka markaa kadib wax dilay waay aayaddan buu yidhi labada aayad saas ka kala dhigi marka midda furqaanna waa nin gaal ahaa wax soo qaribay dabadeed towbad keenay middaanna wuxuu yidhi farajulu idaa carafa alfaraa'ida fa idaa carafa alislaama ninku hadduu islaamka garto wa sharaa'icahu sharaacidii fahmo huma qatala oo wax dilo fajazaa'uhu jahannam labada aayadood laba mowdic bay kala kala saaran yihiin buu yidhi jumhuuru ahlilcilmina waxay yidhaahdeen ninkaa wax dile kas wax u dile towba waa leeyahay aayaddaas waa soo qabsadaan in allaha yakfiru dunuuba jamiicanta waa soo qabsadaan ninkii boqolka qofood dilay ee nebiga towba ma leeyahay markii la yidhi waman yaxuulu beynahu wa beyna towba adu nusuustaasay soo qabsadaan masaladan ibnulqayim madaariju saalikiinka waa ku baxdiyey waana ka aamusay waxba ma rajixin waxaan wax loo rajixi karin waxay tahay ninkan wax dilay saddex dembi ayuu galay alla dembiyuu ka galay la garay alla subxaanahu watacaala waa iska cafin karaa wuxuu dembi ka galay qolada uu wax ka dilay leanna ninkan markuu dilay ilmo yaryaraa ku xiriiray xaas buu u shaqaysan jiray ilmuu agoon ka dhigay xaas haween baa marka uu garoobeeyey waalid buu ka dilayoo fiirsan jiray ninkan oo intaas dembiga uu ka galayna haddii la yidhaha qisaastay ku daawoobayaan ama la yidhaha waxay ku daawoobayaan diyada dembi saddexaad baa u yaallo ninka uu dilayna ninka uu ruuxda ka qaadayay xabadda uu madax uga dhuftay ama uu wadnaha xabadda ka geliyey uga dhuftay isaga ninkan waa xanuujiyey waana dhibay soo maaha dembigii iyo gardarada uu ka galay ma la cafinaya iyada ma ogin taas leanna ninkani ma cafin karo hadda adduunyada inuu kusoo laabto suuragal maaha aakhiro marka la tagana nin meel cidlaa ka helaayo acmaal aakhirada cafisku waa adag yahay bani aadam inuu wax cafiyaa aakhira ma sahlana ma ogin taasna marka ninkan marka waxa looga aamusayo loo leeyahay shanigiisu waa adag yahay taas way labadan la geray xaqan kale yaa og masalada marka meeshaas ciriiriga badanay ku jirtaa xoogaa waxay ka hadlaan hadduu isagu isdhiibo tiirka la geeyo la dilo allahu aclam waxay leeyihiin ilaahay kaasna kii la dilayna qiyaamo in ilaahay fadli xaggiisa uu ka siiyo ee qalbiga uu u geliyo wixii uu ninkan ka raadi lahaay allaba inuu siiyo ninkanna la yidhaaha adiguba adduunyada ninkan dartiisaa dil u dhadhamisay iska tag taas marka culimada qaar in badan oo kamid a sidaas waa tilmaamaan laakiin nin uun qof muumina kas u dilay waraa u yaalan ayb haddii alla sidan u adkeeyeyna bani aadan ma fududay karaan ibnu cabaas waxaa kaloo laga wariyey isaga marna inuu yidhi tawba ma leeyahay haa marna tawba ma leeyahay maya buu yidhi labadaa riwaaya marka ibnu cabaas markii la su-aalay wuxuu yidhi qofka ninkan hore qaraa-inta iyo waxa iiga muuqanayaa waxay ahayd nin inuu hadda wax soo dila rabo ibnu cabaas buu u yimid markaasuu yihi hal lilqaatili tawbatun qaatil tawba ma leeyahay markaasuu yihi maya leanna inuu wax dilow rabay saasaa iiga muuqatay buu yidhi nin kalea u yimid oo walwalsan dembigii ku dhacay hadda tawba ah qaatil tawba ma leeyahay marka naxariis alle aniga kama quusin karu yidhi na iska tawbad keenu yidhi marka ninkan marka haddii dilka lagu ibtileeyay ha tawbad keenin ma la dhahayo ha tawbad keeno lacalla rajo inuu yeesho ayb xaalkiisu marka sidaas w masaalig badanna aayaddan marka culimadu waa ka yidhaahdaan laakiin uun isku soo duuduub sidaas ayb qofku marka intuu banaanka joogo aad wax fiican u haysta xadiid baa wuxuu ahaa bukhaari uu warinayo laa yazaalu lmaru fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraaman waasacnimuu diinkiisa kaga jiraa intuu dhiig xaaraana gelin abu daawuud wuxuu ku dara faidaa asaaba ballaxa haddii dhiig xaaraana ou gala ninkaa waa fariistay bis wax kicin karaa male diinkiisii waasacnimadii waasaa isciriiriyey aaday markaa nafta muuminkaa nebigu intuu kacbada sidaas u fiiriyey buu wuxuu yidhi maa acdama xurmataki xurmadaada weynin badana sharafkaaga weynin badna markaasuu wuxuu yidhi laakiin qofka muuminkaa kaa xurmo badan in xumaan laga loo maleeyo ama xumaan lagu tuuro ma aha xumaan in loo maleeyo ama lagu tuuruu nebigu ka hadlay na in isaga dhan marka la icdaamiye maxaa umalaynaya marka haddii liajli liimaan haddana loo sii icdaamiyo aad bay usii daran tahay na maxaad mu'min u noqotay haddii loo dilay darteed iyadana ka daran masalo kaloo iyadana khatarteeda loo in lagu baraarugo u baahan ayb waman qofkii yaqtul dilo mu'minan muumin qofkii dilo mutacamidan xaal uu yahay mid u qasdayo kas u dilo fajazaauhu abaalmarintiisu jahanamu jahanamo waayo khaalidan xaal uu yahay midkii waaraya fiihaa jahanamada dhexdeeda ku waarayo aayaddan marka camru bnu cubayd iyo waxaa ku dooday abu camr bnu lcalaa camru bnu cubayd muctasili buu ahaa wuxuu qabay qofkii dembi galo oo aan ka isagoo ka toobad keenin dhinto waa qasab in la cadaabo saasuu qabay markaasuu abu camr ibnu lcalaa u yimid oo luqawi ahaa muqri'na ahaa markaasuu ku yidhi yaa abaa camr yaa abaa camr hal hal yuklifu allahu wacdahu alle ballanqaadkiisa ma ka baxaa buu yidhi ilaahay wixii uu ballan qaaday ma ka baxayaa faqaala laa buu yidhi maya faqaala markaasu wuxuu yidhi alaysa qad qaala allahu alla sowma dhihin waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahanamu khaalidan fiiha marka isaga wuxuu rabaa inuu yidhaha ilaa wa ilaa qasab waayo in jahanamo u galo ku waarana markaasuu abu cumar wuxuu yihi min alcujmati utiita waxaa lagaaga yimid buu yihi cujmadaada carabigaadan aqoonin yaa abaa cusmaan ina alcaraba carabtu laa tacudu lkhlaafa fi lwaciidi khulfan wadaman wainamaa tacudu ikhlaafa alwacdi khulfan wadaman wuxuu leeyahy adi waxaa isaga kaa kala darmay wacdi iyo waciid marka la yidhaha wacadda waa u ballan qaaday oo wacadda marka la dhaha maxay noqonaya waa ugu goodiyey waay marka hadday owcadda tahayoo waa ugu goodiyey ay tahay intuu u goodiyo waa iska dhaafi karaa carabtuna marka hadduu dhaafo waxay ku tirinaysaa min makaarimi alakhlaaq oo ninkan nin dulqaad badan oo cafis badan waayo waa lagu ammaana ballantiisii uu ka baxay qof dhahaaya male hadaad nin tiraa waxaa haddaad samayso waa ku waa ku ciqaabaya markuu sameeyey kadibna aa iska dhaaftay war ninkan ballan ma leh qof dhahaaya ma leh ee waxaa laleeyahay ninkani nin iska dulqaad badan waayo laleeyahy ninkan nin dul leh waayo yaa la dhahaya laakiin haddaad tiraa nin waxaas haddaad samaysa intaasaan ku siinaya oo lacaga ma siinin adiga marka maxaa lagugu tirinayaa marka ballan inaadan lahayn marka wacdiga iyo iyo iyo waciidka ama iicaadka waa kala duwan yihiin buu leeyahay meeshaas baadna garan weysay arrintan marka fa jazaa-uhu jahanamu waa goodis hadduu doono ilaahay waa dhaafi karaa ayb laakiin midda wacdigood adigu soo qabsatay wacdiga ilaahay in allaha laa yukhlifu lmiicaad laakiin arrintaani wacdi maahane waa waciid markaasu wuxuu keenay wainii wain awcadtuhu ow wacadtuhu lamukhlifu iicaadii wa munjizu mawcidii anigu haddaan qof u goodiyo ama aan ballanqaad u sameeyo ballanta waa oofiyaa buu yidhi goodiga aan sameeyeyna waa iska cafiyaa waa iska dhaafaa sidaasuu ku yidhi marka muhimkuna marka waxaa weeyaan adu marka qofkani dembigani shirkiga waa kasoo haray laakiin waciidkan aadka u daran buu alla subxaana wa tacaala ugu goodiyey akharu ahlilcilmina inuu tawbo leeyahay bay ku tageen naartana aanu ku waareynin mar hadduu tawxiid adduunyada uga baxay waman qofkii yaqtul dilo mu'minan mu'min qofkii dilo mutacamidan isagoo u qasdaya fajaza-uhu abaalmarintiisa jahanamu waa jahanamu weeyaan khaalidan xaal uu yahay midkii waarayo fiiha jahanamada dhexdeeda ku waarayo waqadiba allahu alla waa u caroonayaa caleyhi korkiisa walacanahu waa lacnaday alle wa acadda lahu wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo cadiiman weynin badan darsigu halkaanuu nooga egyahay kolley usbuuca soo socda waxaan filayaa waa ramadaan baa la gelayaa oo lagu jiraa usbuuca soo socdo ramadaan baana soo haayo oo imaaneyso ama arbacada ama khamiista marka darsigu waa joogayaa insha allahu tacaala halkaanu ku joogayaa waqtiga la bilaabi doonana waa lasoo iclaamin doonaa waa la ogeysiin doonaa in sha allahu tacaala kolley waxaanun isu dardaarmaynaa alla kacabsi iyo bishaas ramadaan iyo mawsimkaas khayrka faraha badan leh in daacada iyo alle subxaanahu wa tacaala lala tijaaraysto oo bishaa laga faa-iideysto haddii allana gaarsiiyo waqti baa gaaritaankeeda dabcan naga xigo qofkii marka alla uu gaarsiiyo wixii alla subxaanahu watacaala bishaa uu dhex dhigay ee khayr iyo nafaxaad iyo barakaad ah ilaahay inuuna waafajiyaan weydiisanaynaa laguna dadaalo oo daacaadkii qur-aan akhriskii iyo yacnii soonkii maalintii la soomayey iyo qiyaamuleylkii iyo waxyaa ducadii iyo waxyaabahaas oo dhan in aada loogu dadaalo bishaas ilaahay subxaanahu watacaalana inuu tawfiiqdana waafajiyo noo fududeeyo yaan rabbi subxaanahu watacaala aan weydiisanaynaa darsigu marka halkaasuu ku joogayaa intii marka ramadaanku iyo markuu dhammaadana kulley waa lasoo iclaamin doonaa in sha allahu tacaala